ayay guddoomiyaga ugu horeyn waxaa ka warbixisaa maantii magaalada wax ka dhacay
maanta magaalada waxaa ka dhacay saakay subaxnimo ee dadweynihii waxayna soo gaarsiiyeen cabasho cabashadaas oo ah baabuuro ku qalibmeen baar ismaaciil maray u dhow yihiin kaalinta shidaalka hees kadibna annaga waxaan go-aansanay inaan meeshii ku baxno cabashadii meesha ka jirto aan soo xaqiijino meesha haddaan tagnayna waxaan dareenay biyo xoogan wadadii inay fadhiyaan good iyo meel kaloo wanaagsan inaan la kala arkaynin wadadii biyo ay labeeleeyeen saddex baabuurna ay ku gadoomeen kadib waxaan ka fikirnay sida biyahaas meesha aan ugu saari lahayn waxaan u yeerinay maxay dhahayaan meesha in wax dad gacantood inay waxdan ka galinaan aragnay makiin baa ganacsato niman aan u yeerinay makiin bayna soo siiyaan iskaafoolstii kiliyada faageysay arrinta way kasii weynaatay waxaan cabasho haddana baaq ujeedsanay qolada turkiga oo wadada dhisaysay waa baxnay siinka dheeraan tagay anigoo kamid ah qolada baxday turkiga ilaa maadii waa u tagnay dhibaatada jirtaan u sheegnay inaan qayladhaan nahay waxay nagu caawiyeen bukler makiinta loo yaqaan oo gacanka leh oo keliyada faagto gododada faagto gaarigii xambaarka la dhahaya soo xambaaray makiinadii uu keenay waana loo soo dejiyey ilaa mahdiis keligii u faagtay biyihii meel ka bixisay howl adag aan meesha kasii qabanay taasina waxaan dhihi karnaa gargaar deg deg ah oo wadadii hadda anaga maanan sameynin laakiin biyihii wadadan ka bixinay gargaar deg degaasaan qabanay maanta
gudoomiye baabuurta waxay ahaayeen kuwo xamuul ah oo weliba qaarkood agabyo culculus markaa ay sideen marka shilalka maanta ka dhacay gudaha degmada wax khasaaro oo dhimashay dhaawac leh
wax hanti a ku baaba'day mooye wax dhimasho ah ama dhaawac ma jirin marka baabuurtii way qalibmeen mid kasta asoo xamuul wada u qalibmay qaarkood qaarka koray dusha ka fuuleen way isku dul qalibmeen marka taasina waxaa keentay dhibaatada wadaxumida ka jirta oo godadkii oy biyo labeeleeyeen marka ilaahay idinkiis maanta hadda shaqo culus aan u qabanay gargaar deg dega maalin walbana waa u taagannahay wadooyinkaas ay ku furmi lahaayeen oo dhibaatada looga bixi lahayn insha allah waa gaari doonaa gudoomiye wadadaas waa wado markaa u muhiim ah oo sosocodka dadka iyo weliba gaadiidka hadday ahaa lahaayeen gaadiidka fudfudud ay isticmaalaan dadka degmada ku dhaqan ama tuulooyinka hoostaga sida aan la socno waa xoolo dhaqato iyo beeraley intooda badanba waxaa markaa jiro gaadiidka nool sida dameerada iyo wixii markaa la mid ah ayagana wadadaas ayaa markaa marin u ah haddii weli wax shaqo markaa aan laga qaban godadkaasi soo suurtagal maaha dhibaatadii maanta dhacda berina soo laabataa
way soo laabanaysaa waa xaqiiq laakiin annagana waxaan u taaganahay inaysan soo laabanin wadada hadda way soo socotaa oo waxay soo maraysaa la foole sida midaan laamiga turkiyada ay saarayaan marka afgooyana way soo gaaraysaa mardhow ilaa iyo waxay gaari doontaa bukwiga marka waxaan umalaynaa roobkan roobkiisii damba ree afgoy waxaan ubaaqayaa inay laami mari doonaan roobkan hadda waaba ku jirnaa roobka kale in meesha waxaan u ballan qaadayaa inay maxay dhahayaan ay kolley ayagoo faraxsan ay isoo wici doonaan ciddii hadda codkayga dhegeysanaysa inay laami mari doonaan ayayna gudoomiye hadda ma haysaan wax xal ah oo wadadaas aad ku xali kartaan sidii dhibaatada maanta dhacday beri aysan u dhicin
ha waxaan u taaganahay maanta gargaar deg deg ayaan ku aan ku baxnay maadaama makiinadii turkiga ayna soo siiyeen waxaan samaynaynaa gududada ugu daran xoogaa inaan habayno baabuurta si aysan u qalibmin intaasaan sameynaynaa biidni alkarim goorma ayaa sameyn doontaa marka waxaan sameyn doonaa maanta waan tagnay berita waan tegi doonaa inta wadadaas ka imaanaysa meeshii waa u taaganahay maalin walba daruufaha ka jiraan saan uga badbaadi lahayn sida aan la socno wadada halka maanta dhibaatada ka dhacda keliya ma aha baar ismaaciil ereydaas godad badan ayaa markaa ku yaala gudaha magaalada marka aad soo gasho ereyda alyaasir halka hor busajada looga leexi jiray gaadileedu ay kasoo guureen busajada hadda waxay u tahay halka loo yaqaan trafico sidee ayaa markaa suurtagal ku tahay dadka iyo weliba gaadiidka in markaa lagu kalmaareeyo inta qorshihiina aada usii wadaan dhismahaasi
wallahi magaalada dhan horta waxay ka indha laabatay wadooyinka wadooyinkii afgooy way dhinteen in la duugo bis aha dhinnayn inta aan la duugin hadda annaga u garab taagan wadooyinkaas dhinteen inaan soo noolayno wadadan waa eegnay daraad waxaan ku baxnay magaalada gudaheeda wadooyinka ah waxaan soo aragnay wadooyin badan oo baabuur inay marta iska dhaafa dameerada ay ku rafaadeen waadna ogtihiin dadka afgooy qof moog ma lahan qof walba magaalku uu soo baxaa uu arkaa annagana laakiin dadka deegaanka ree afgooy ah waxaan u ballan qaadaynaa in aan anaga usoo maqannahay aysan isdhihin anaga qof noo soo maqan ganacsato iyo maamul ma jirto iyaysan dhihin anaga maamulka ah ganacsatada baaq aan u dirsanin ayagan way noogu soo jawaabayaan maantaba makiina nin ganacsado ah mire indha yare la dhaha wuxuu noo soo diray makiina scaforce ah in wadadii ay noo garab istaagto marka ganacsatadii waxaan dareenay mar walba inay diyaar u yihiin maamul la shaqeeyo hadday helaan ayagana inay garab istaagayaan ganacsatada iyo bulshadaba waxa ay sheegeen in diyaar ay u yihiin maamulka in ay markaa aan iraadi in ganacsatada iyo bulshada waxay diyaar u yihiin in magaalada waxa ay u qabtaan maamulkiina ma yahay mid ay ka go-an tahay bulshada inoo la shaqeeyo iyo ganacsatadaba magaaladana ay naqato halka cabashada ay dadka kasoo saarayaan xal waara loo helo gaadiidkii dadka way isticmaalaan
maamulkii iyo ganacsatadii inay isku xirnaadaan qasab waay annaga hadda inta nala soo magacaabay da-dayna waxay la eg tahay nala caleemo saaray maanta ayaa toban noo ah waxaan umalaynaa maalintii saddexaad yaan shaqo ku baxaynaa maalin waxaan ku baxnay isbitaalka weyn degmada waxaan ka qabanayna waan idiin sheegnay maalintii labaad waxaan indhaindhaynay wadooyinka gudaha ilaa hilawaaleey maxay dhahayaan isku xirmeen ilaa ihaanta dheer maalintii saddexaad maanta ay ahayd cabashada ugu adag markaan aragnay ee dadkii ay soo jeediyeen baaqi saake saa ugu baxnay saddex saac saa ugu baxnay haddaanada aan ka imaanay saacadda markay ahayd toban saac intaas wadadan dhex taagneynay weligay waxaan umalaynaa inaan wadda intaas dhex taagnayn maanta kahor waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno shacabkeeno ganacsatadeeni iyo maamulkii inay isku xirnaadaan waxqabad muuqdo aan u samaynaynaa waxaana u ballanqaadayaa meeshaan waxqabad muuqdo haddii aan ka keeni waayo waxaan idin ballanqaadayaa dadka deegaanka afgoy ku nool inaan isaga tegi doono xilka aan hayo guddoomiye muddo kooban ayaad joogtaa bulshadu waxay markaa inta badan ba ay tilmaamayeen in aad ku dhex jirto aada indhindheynayso isbitaalka aad booqatay waddooyinkai qaarkii markaad booqatay tii maanta ugu dambeysay dadka qaarkii ay tilmaameen inay arkeen guddoomiye markaa dhibaato markaa la qaybsanayo haddii aan isleedo dhankii isbitaalka dhismaha isbitaalka burbur ayaa markaa ka muuqda qaarkood waxaa looga cabsi qabaa bukaanka in markaa uu kusoo dumo asagana xal maxaad u haysaan tan waddooyinka markaan ka talaabno isbitaalka weyn waxay noo sheegeen contractigii u socday inuu maxay dhahay horta gabagaba yahay sanadka cusub contracti la-aan ay yihiin biyihii korontadii adeega deg dega ah bayna go-i rabaan waxaan u ballan qaadnay in isbitaalka weyn hataa haddii contractiga hay-adda uu ka go-o inaan anaga u garab istaagi doono maamul ahaan isbitaalka aan albaabada laisugu laabin isbitaalka uu sii shaqeeya ilaa hay-ad kaloo gargaar looga helo dadkaas oo isbitaalka oo ku baabi'i raba aa sheegaysid inuu kusoo dumay u dhowda aa leedahayn ayagana qoladii dhisi lahayd riboordyadii wixii dhan waa u gudbinay waxaan ka sugaynaa jawaab haddii ay jawaabtaas ay dheeraatata ganacsi ahaan iyo maamul ahaan inaan wax ugu qabanaan diyaar unahay maamulka isbitaalka horey waxa uu sheegay in qeybo ka mid ah isbitaalka uu xirmay marka laga reebay qeybta dhalmada iyo weliba qaliinada markaa ay sameeyaan inta kale markaa ay soo xirmeen meelaha hadda xiran maxaa idinkaga qorshaysan
marka maadaama waxaan oo qorshaysan waa aragnay darad markaan booqanaynay meel keliya inay ka furan tahay meelaha kalena waxaan diyaar unahay aan sida ugu dhaqsiyaa badan aan dadaal habeen iyo maalin ugu taaganahay ah inaan dib usoo celino isbitaalkiio aan gaarno qeybihiis kala duwan ay shaqeynayaan maadaama maamul cusub aad tahay adig weliba xubnaha maamulka ka cusub shaqooyinka hadda aad haysaan waa shaqooyin ka duwan sida aad ii tilmaantay maamuladii hore oo bulshadii dhibaatada markaa aada la qaybsanaysaan haddii markaa dhibaatadan halka marka ay sii taagnaato biyoxireenadii markaa aada sameysaan waa maxay qorshe xiga bulsho aad la wadaagi doontaan
biyoxireenadii haddaan u sameyno wadooyinkii aan u dhisno horta waxaa u weyn ballaaran dadka inay amni helaan amnigaasna waxay ku xiran tahay wadooyinkii inay maxay dhahayaan furmaan insha allah waxaan u ballan qaadaynaa daruufihii kaloo soo baxaan maadaama annaga iyo ayaga hadda wada shaqeyn adag ay naga dhexayso cabashada iyo daruufaha jirto dadki waxaan arkay maalin kastaba inay ila soo ordayaan waxaan dareemayaa dadku waxqabad ay u baahan yihiin dad wax u qabtayna raadi jireen marka haddii marba cabashadii noola soo gudbiyo annagana aan u istaagayno baahida xilligaas aad sheegaysid oo taagan annagana inaan u qabanaan diyaar ulanahay tan amniga haddii aan su-aal kaa weydiiyo dilal qorsheysa ayaa ka dhaca gaar ahaan gediga dilalkana waa ay soo laabteen laamaha ammaanka wax tilaabo ay qaadeen oo cad oo cid ay kusoo qabteen ama tuhno ma jiraa
dad lasoo xeray ilaa hadda xiran dilalkii ugu dambeeyey oo dhaceen dad lasoo qabtay way jiraan wayna xiran yihiin ciddi kiiskaas ku cadaatan hadduu ilaahay dhaho gacan bir baan ku qabanaynaa insha allah aada maasanta aada